asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha laantin fris golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa waa habeenka maamulka golaha laantin fris oo jimca ay dhammaanba ka dareen celinayaan intooda badan iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan iyo inta faallaysa qodobada muhiimka ka baxa golaha laantin fristy bal hadda faragelinta la sheegay dalka soomaaliya inay ku hayaan dhinaca doorashooyinka daba shisheey maxaa looga baahaya baarlamaanka soomaaliya maxaa tartamayaasha laga sugayaa muxuu ahay u tartamaya muxuu ahay xilka madaxweynenimada qaab nooceey ayay iyaga laftigooda looga sugayaa inay ka dareen celiyaan maxaa soomaaliya ka sugaysaa doorashada bisha oogast sideetan dhici doonta arrimahaasi oo aada u fara badan baa hadda jeclaan lahaa bal hadda marka ugu horeysa waa aragtida kala duwan ee hadda xildhibaanada kasoo baxaysa musharaxiinta qaarkood kasoo baxaysa buuxa mujtamaca soomaaliyeed waad moodo inan hataa iska dhaaf wax kalee doorashaday xaq u lahaayeen aad moodo maanta in ay tahay wax gacmo shisheeye dhexna dhexna seexayaan oo aanay ka dhex muuqanin haba yaraatee dantii ummadda soomaaliyeed dareenkaasoo noqon noqonaya faraxa badan go-aanlaantiisgis maamulkiisa siyaasiyiinta kala duwan iyo aqoonyaanada go-aanlaantiisgis ku midoobay iyagu siyeeday haddaba u arkaan aan ku bilaabo cagaar
dagoodoo may maqlaysaa si fiican baan ku maqlayaa
adina waa ku salaabayaa waxaan jeclaa haare inaad ku bilowdid laakiin mar haddaad igu bilowday waa mawduuc aada u fiican weeye etoobiya way ismahadisay waxay isku mahadisay waxay heshay soomaalidii awoodda lahayd oo sharafta iyo karaamada lahayd oo dowladda adag ahayd oo dhulka taalay aragtay waxayna ogeyd inay ahayd cadowga keliya oo kasoo horjeeda marka haddee waxay samaysay inay meel kasta kasoo gasho inay dowladgoboleedyadii ka samaysato xarumo inay madaxtooyadii soomaaliya ahayd meeshii karaamadeeda iyo calankeeda ka taagnaa inay ku yeelato rawtooga inay marka siyaasadii soomaaliya hogaamiso oo hadba dhinac u leexiso una diido soomaaliya inay ka madax banaanaato etoobiya taasi marka waa ta keentay in ay soo farageliso si toos usoo farageliso doorashadii oo dowlad goboleedyadii nimankii madaxda u ahaa ay khasab tiraahdo waa inaad ku doorataan shibel waxaa kaloo kusii muujinaya haddii madaxdiio kusii ordaysa oo marka wax yar ay dhacaanba loo yeerayo oo sidii ilmo yaroo ay dhaleen loogu yeerayo marka waxaad moodaa adeer karaamadii oo dhan inay dhultay laakiin arrintaasi caro weyn oo ummadda soomaaliyeed ka guuxaysay noqotay wayna ka gelgelatay haddana kacdoon baa bilowday looga soo horjeedo arrimahaas aad baan ugu faraxsannahay waxa ka yeerayay baarlamaanka iyo dhawaaqa ka yeerayey iyo hadallada ka yeerayey iyo shirarka hadda socda waxa weeye waa arrin lagu farxo waa arrin muujinaysa soomaalidu inay garatay meesha ay taalo iyo etoobiya sida ay hoos ugu dhigayso karaamadeedii etoobiya waxay rabtaa inay danaheeda ka fushato mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo nooc kastaba si ay taa ku heshana waa inay heshaa madax hoos timaada loolankaasi ma aha etoobiya keliya dowlado kalea jira laakiin arrimuhu way kala horeeyaan waa inaan marka horta culayska la saaro etoobiya inay soomaaliya ka xorowdo odayga caaro ayaa anigu dhowr goor baan ka hadalnay waxaan nidhi war baarlamaankan yaa laga niyad jabin dad badan oo aqoon-yahana ku jira dad badan oo soomaalinimadu ay ku dheerto wadaniyiina ku jira wax badan baa iska bedeli doona xaaladii ay soomaaliya ku jirtay haddana way muuqataa waana u hambaryanaynaa waxaan rabnaa halkaa in laga sii wado ninka baarlamaanka ku jira ee lasoo doortay waa inuu u noqdaa xor codkiisa waa inuu badbaadiyaa soomaaliya waa inuu karaamadiisa badbaadiyo ilaahay hortiis u ku dhaartay wuxuu ugu dhaartay ilaahay hortiis inuu soomaaliya wax u qabanayo inuu sharciga dhowrayo inuu nidaamka dhowrayo arrintiina way muuqataa waanan ku faraxsannahay adeer intaasaan kusoo koobaya waana mahadsanta waaya bal haddaba haddana aanu yeelo anoo ka bix raacaya nidaamkii golaha horuga bixisay muxuu ahay soo noolaynta wadaniyada iyo istaxladiinta ummadda soomaaliyeed balxaaji caashe haddana isna aan u yeelo aragtidiisa isaga ku aadan arrimahaasi ka socda maanta dalka soomaaliya gudihiisa dhowgood assalaamu calaykum golaha nineteen sixty dhammaantiina waan salaamayaa gaar ahaana saaxiibkay cagaaran boqolkiiba boqol baan salaamayaa mustawaha uu ka hadlayna inaan gaadsiin karaba u malayn maayo laakiin arrintaa laba qodob baan u kala qaadayaa waxaan u malaynayaa dareenka etoobiya iyo rabitaankeeda inaynu caawa isweydiino inayna saxba ahayn hase yeeshee haddii la isweydiiyey etoobiya ugu yaraan shan iyo soddon sano oo ina soo dhaafay soomaaliya gacantii kula jirtay markii soomaaliya ay ogolaatay inay dowladdeeda burburiso oo etoobiya intay ula gasho ay soomaaliya cagta la mariyo oo dowladdoodii iyo karaamadoodii ay dulka dhigeen maanta inay arrintan soo baxayso dee wax la filayay bay ahayd etoobiya waa gumaysi madow waa gumaysi mar walba hankiisu yahay inuu ummadda soomaaliya gacanta ku dhigo waxaana ugu hawl yaraatay intay qori iyo xabad qaadan lahayn oo dalkoo dhan qabsan lahaayeen inay rasaasa dadka u qaybiyaan oo soomaaliya ay yidhaahdaan isdila una malayn maayo inuu soomaaliya kala jecel yahay laakiin isku dirka soomaaliya iyo doorku ka cayaaraya waa doorku isagu ku badbaadi karo dalka soomaaliyana uu ku haysin karo dowlad soomaaliyana meesha ay kaga bixi karto haddana waxa uu doni waxa weye in dowladnimadii soomaaliya iyo sharaftii iyo karaamadii uu ka biqi jiray ee meesha ka baxdo ciidan uu soomaaliya maanta wax ku yeelo oo awoodana ma jirto shalayto dad reer baadiye ah iyo dadkii suuqa joogay baa ka bacsaday meel walba oo la dagaalamay marka taa wuxuu ku bedelay lafamaroobi iyagaa laisku jebiyaa dareenka etoobiyaanku waa kaa in soomaaliya ka ugu xunu u dooro oo isaga uu gacantiisa ku joosjoosiya buu doonayaa askaraha dhowrka ah oo oo gobollada kala jooga oo sirdoonkooda ah oo aynu ognahay oo jooga hargeysa iyo garowe iyo cadaado iyo hiiraan iyo meesha la yidhaahdo xamar iyo kiismaayo iyo baydhabo waa sirdoona wax kalama joogaan waxaynu ognahay ujeeddada sirdoonka ah waxa weeye always inay ay bahdilaad soomaaliya ku sameeyaan oo shacabka soomaaliya intay laayaan ay iskaga tagaan waxaynu ognahay intuu rasaasa meel u dhigo in ciidamada kale laga saaro oo la yidhaahdo oo shabaabku ay qaataan shabaabkuna waa gacan ku samays etoobiyaana taa etoobiyaanka intaasaan ka horan lahaa ummadda soomaaliya iyo baarlamaanka hada baarlamaanka waan u hambalyeynayaa aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa go-aankoodii quruxda badnaa
waayahay halkaa haddii aan kaga tago haddaba ee odayaasha golaha lsgist barnaamijka waa saddex qaybood oo kala duwan isugu jira bal haddaba maamulka golaha lsgist alaaba had iyo jeer u heelan inay mujtamaca soomaaliyeed uga soo gudbiyaan barnaamijka barnaamijyada wax ku oolka ah golaha lsgist baan ku wareegi doonaa haddii ilaahayna waxaan ku soo gebagabayn doonaa profesorada soomaaliyeed qaar kamida ee jaamacada dalka maraykanka ka dhiga inay aragtidooda guud in kusoo dabaaraan amase kusoo daahaan oo kusoo xeeraan barnaamijkan wadaninimada ama wadaniyada soomaalka wadaniyada iyo weliba isjeclaysiinta ummadda soomaaliyeed ee maanta ka karkaraysa magaalada muqdisho sidaaeed waan u kala qaadi doonaa bal haddana maamulka golaha aanu yeero carab sidoo kale cabdixaasid baan sida u yeeriya waxaan kaloo u yeeriya yaajaa waxaan u yeeriyaa xusi sarwantaabsidka mahadsan waxaan ku gebagabayn doonaa barnaamijkaasi profesorada soomaaliyeed saa horeba idinku sheegay ummad mujtamaca soomaaliyeed golaha laakiinsigiisa loo gudbiya fikirada habboon iyo meesha xaalka caalamku marayo iyo soomaaliya meeshay marayso had iyo jeer sarwantaabka idaajaa cagaaran xalab iyo weliba xusi waayahay dhgood dhegood may maqashaa aada iyo aad baan ku maqlayaa balada cabdi xaafid aadu aragtidaada guud maxaa magaalada muqdisho beryahan ka istaagooda doorashooyin baa lagu jiraa waxaa soo baxay baarlamaanno fara badan oo tilmaamaya in faragelin dalka soomaaliya lagu hayo oo doorashadoodii aanan xorba lahayn
شمعة صومالية يا برنامج الصومالية يا ولي بعد فرقنت كويس لعبت ورا واحد
waya dhigadu waa su-aal aada iyo aada u culus weeye dhigadu su-aasha waxaa ka jawaabi karaa dad aqoonteedii iyo caqligeediiba leh laakiin haddaan isku dayo itfaalaha muuqda dhigadu rajaa muuqata iftiin baad moodaa inuu muuqanayo anigu rajo fiicanna waa ka qabaa isbeddel inuu soo socdo tarambi ama yani wixii ilaahay qadari waa meesheeda weye waxaa waxa lagu farxa mudan in hadda dadku uu baraarugay intiisii badnayd especially dadka hadda yani la doortay oo xildhibaanada soomaaliyeed oo dad da'yar oo aqoon-yahano u badan oo fakeraya riyadii laisku raacsan yahay inay u badan yihiin qaar badan oo xun waa ku jiraan laakiin wararka soo baxbaxaya waxay sheegayaan especially wadamo badan oo soomaaliya faraha kula jira arrimaheeda way jiraan oo iyagu dana gaara kale oo dhaqaalo fara badan ku bixinaya laakiin hadda taarget waxa ah etoobiya ummadda soomaaliyeed waa ka daashay etoobiya oo aynu ognahay awoodeedu inta ay leetahay oo la buunbuuninayo adduunkaa buunbuuneeya laakiin etoobiya iyo soomaaliya waa la kala yaqaanaa kumana aysan dhici jirin kumana xadgudbi jirin anugu marka rajada aan ka qabo aad bay u weyn tahay dhawoodow waxaana ilaahay ka rajaynayaa in halkaa laga sii wado isbeddel baana soo socdaa isbeddelkaasi haddii lagu guulaysto oo uu shaqeeyana etoobiya waa u dhammaatay maanta in la tuso ayaa muuqata waa rasilayaa inay dhacdo inaysan awood badan oo galaangal badan aysan ku yeelan doonin arrimaha soomaaliya
waayahay bal haddaa aanu yeeno maamulkaygiisa kaleeto halad aanu yeeno haladoo maxaa mujtamaca sumay maanta ka sugayaan musharixiinta u sharaxan dalkan qof kastoo ku guulaysa kuu doonaba ha ahaa maxaa shabaani ka sugaysa baarlamaanka laftiisa maanta jooga maxaa shabaani ka sugaysa
assalaamu calaykum waan salaamay dhagood oo golaha daadiinaya iyo dhammaan dadka nineteen sixty ku jira ee soomaaliyeed ee dhegaysanaya maanta maxaa hayday waxa wadankii ka taagan og xaaladdu meesha maraysana maanta la socda waxaan leeyahay waa salaamantiin taa markaan ka gudbo waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed ee cusub ha noqonina ratiga dambe ratiga hore socodkiisu leeyahay waad ogtihiin inta baarlamaan soo martay waddankeena ee lagu kala sheegayo un kubaa lacag siiyey etoobiya wadata iyo qabiil lagu heli iyo niscalays waxaasoo dhan ina soo maray ina soo gaaray dadkeeni maanta meeshay dhigta waad aragtaan waddankeeni waad aragtaan baddii barrigii iyo dadkii waxay noqdeen meel lagu loolamayo loolankaasi wuxuuna gaarsiiyey maanta inay abaar nagu dhacdo oo cudurra nagu dhacaan oo la isu gudbi weyno ayayna gaarsiisay oonu weyno dawladaanu heersanno oo wax u qabato dadka oo adduunka ugu qaylo meesha kii mas-uulkaha madaxda looga dhigayo asaga kursigiisa uu qaylanayo ee u ordayo u rooriyo ee lacagta ku bixinayo qaraabo ku raaraadinayo dadkii soomaaliyeed way baabeen way meel xun bay maanta yaalaan waad maqlayseen saddex milyan iyo ka badan oo dad ah ayaa macaluul beerka dhulka ku haya waan dhegaysanaya hay-adaha maxay gargaarka bixiya lacagta ku filan maray sheegayen salato waxay idhaheen labo dhibic sagaal milyan baa iyo u baahan yihin in deg deg loola soo gaaro waxaasoo dhanna waxa keenay waxa weeye waxa weeyaan waa inkastoo de qadarka ilaahay uu meesha ku jiro haddana dee qofkii shaqaysan lahaaba hadduuna shaqaysan karin oo cabsi gurigiisa uuna uga bixi karin badda waxba kasoo qabsan karin beriga waxba kasoo qabsan karin hawada uuna mari karin una meel la diyaarad u raaci karin waa qof maxbuusa wey marka waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed waad aragtaan waddankeeni dadkeenna waad aragtaan xaalkooda suu yahay waxaa haysta nimankii afka dubna waxaa haysta amison laba iyo labaatan kun oo ciidanaa degan oo haysata waxaa haysta dawlado kaloo shisheeyaa ku loolamaya waxaa weeye waxaasoo dhib oo dadka dalka iyo dadkaba ku saaran waxaana ka codsanayaa inaad uga naxariisataan oo aydan laaluus qaadan oo aydan eex gelin oo aydan taa taadhasho iyo tagla midna aydan hoos gelin taasaan idinka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay maanta sama- samatabixiyaan oo ay dhibkan haysta ka saaraan oo ninkii mataqaanaa mateli lahaa ee caalamka umateli lahaa ee geeska africa umateli lahaa ee waddan gudihiisa umateli lahaa ee fagaaraha caalamka mate- umateli lahaa inay inay maanta doortaan baan u jecla taasaan aada ugu soo dhaweynaya waxba ma tarayso intaasoo madax baa soo martay oo kursiga kusoo fadhiistay nin reer wax u qabtay iyo nin qof wax u qabtay muu jiraa maya nin walba markuu xukun ka dago jidkii ayagu lahaayeen oo qaatay buu meel la aadaya marka warkaas waxba idiin tari maayo waxaan leeyahay baarlamaanka waxa waa laidinsoo doortay dadkiini baa idinsoo doortay kursigaa idinku soo fadhiisiyey way gaajaysan yihiin nabadgelyo la-aan baa haysta maamul xumaa haysta cudur baa haya cadow oo dhan bay u jabeen waxba ma qabsan karaan ninka ay maanta wax ka sugayeen waa ninka ay soo doorteen haddii etoobiya oo afar maxay la- haystaan tigreer oo saddex milyan ah oo boqolkiiba afar ka ah wiil ka yimid haddii intuu fadhiistay maxaa haydayaan muqdisho madaxtooyadii haddii intuu fadhiistay berrita uu doonaya inuu keensado cid asagu mataqaanaa ka amar qaadanaysa ilan muddo badan etoobiya waxay u- u rooraysay oo u loolamaysay inay saddexda gole waddanka intiis kale waa haysataa oo dhihi maayo hadee maamul goboleed uu isku celin kara etoobiya ma dhahaysa- ma dhahayno waxa weeye way sii fadhidaa welba sii fadhiday laakiin dawladda federaalka markay samaysataba in la midoobo oo qaab dawlad federaal iyo qowl- laba dawladood aan laisu wajahaabe laakiin dawladdii federaalka ahayd baa qudhigeeda madaxdeeda waxay kamid noqotay eh, inay loo inay inay barasan la gasho inay etoobiya hoos tagaan etoobiya inay mataqaanaa raggaa u barsamaya tegaya inay ayaa madaxweynihii ma maxay leeyahay dawladda federaalka ee dadka midayn lahaa intuu ka tegay madaxweyne federaalnimadii intuu ka tegay iyo dawladda federaalka etoobiya isagoo garab ordaya maamuladiisi yaa u- yaa u- yaa u barasamay taasina waxaa weye waa xukun jacayl waa kursi jacayl waa danaysanimo waa interes qofka u gaar wax ay faa'iido mataqaanaa ay dhaliyeen ma jirto waxay intay midoobaan mar haddii dawladda federaalka ay dhalatay inta la midoobo oo maamulada ay midoobaan oo dawlad ahaan dawladda etoobiya loo wajaho caalamkana dawlad ahaan loo wajaho dadkan waxay u baahan yihiinna loo qabto nabadgelyada la sugo wixii wadanka loo qaban lahaa oo dhan waxay noqotay nin jeclaysi bay noqotay kursiga maanta maxaa xamar yaalla waxaa weeye waa kursi uu ninku loolamayo inuu dalihiis ku guto ee maaha mid fulinaya danta ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay baarlamaanka cusub wiil yaroo tigreeya inuu dabadayda ka laado markuu dantiisa gaaro ee qaar la cabsiiyo qaar lacag la siiyo qaar la kala jeeyo inuu barito dabadayda ka laado gabdhaha idiin dabamaro oo xaafiska idiin dabamaro oo guryaha idiin dabamaro arrin aan laga sugayna maaha hadday faa'iido leeyihiinna de waxa weeye axmaara waad aragtaan waxa haysataa oramo waad aragtaan waxa haysataa shucuubta koonfureed etoobiya waxa haysta waad aragtaan xukun dictaator baa lagu hayaa reerahoodiiyo dadkoodiina waa aragtaan waxa ku dhacaya hadduu dad raxbaa wuxuu yidhi hadday biyo faa'iido leeyihiin dabadayda ka daya kuwii la boobay ka daya kuwa isku bahdahaayeen ka daya idinkuna waad ka sii meeqaanosaanaysaan muddo badan bay ka dhacaysay inay xamar fadhiisato soomaaliya gacanta ku dhigato badaheenna isticmaasho hawadeenna isticmaasho dhulkeenna isticmaasho aan geetaaya iyo yees iyo goshta aan hayno marka maanta waxa weeye waad aragtaan dadkiina idinkaa baarlamaan u ah idinkaa madax u ah idinka ay wax idinka sugayaan waxaan leeyahay dadkiina ka samata bixiya dhibka haysta madaxda soomaaliya waxaan leeyahay war kuwii hadlowna waad mahadsantihin kuwa aamusowna hadla baan leeyahay kuwii horay lagu tuumayay etoobiya hadlow waad mahadsantihin haddaaba rabasheen kuwa kale aamusay una hadla shacabka iyo dadka soomaaliyeed maanta iyo madaxda soomaaliyeed ha israaceen halka ayagaa dadka dhigee ha ka qaadeen ayaguno isbeddel ha la yimaadeen waayahay aada iyo aad buu mahadsan yahay xanad weli waxaa ku guda jiraa dhinacii maamulka golaha online t c waxaan u yeerayaa bal hadda idaaja idaaja ifafaala muuqday doorashada soomaaliya maanta gudaheeda ka dhaxsada ifafaalaha muuqday wuxuu tilmaamayaa faragelyo in lagu hayo doorashadii ay dadku waxoog lahaa xildhibaanada saaid baa doortaanba dadka farabadan oo gaanka ku tartamaya ayaa leeyahayba arrintanba iyada laftigoodu faa'iiday u tahay oo wata baarlamaanka soomaaliya mujtamaca soomaali iyo weliba cidda faragelinta ku haysa maxaad jeceshahay caawa inaad adigu tiraahdo golaha nineteen sixteen baad maamulaysa ama maamulkooda agtiisa ku hadlaya weliba maxaad jeceshahay adaad tiraahdo soomaaliya
dhago dhagood aada iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo dhammaan golaha iyo ummadda soomaaliyeedba run ahaantii isbedelkaas dalkeena ka socda iyo faragelinta la sheegayo labadaba waxaan rabaa inaan si qoto dheer uga hadlo
isbedel khayr laban horta ummadda soomaaliyeed u rajeynaya sideeda bisha iyo inay doortaan hogaan ummaddan sanada bixiya runtiina wixii ay tiigsanaysay ummaddan oo ahayd inay qarannimadeedii iyo sharafkeedii soo ceshato gaarsiiye ayaan ilaahay uga baryaya una rajeynaya maqaamkan dunida ku hayna inuu noo soo noqdo baarlamaanka soomaaliyeed runtii waan ammaanayaa doorashooyinkii hore soo galeen baarlamaanka baarlamaankan tobnaad waxaana u rajeynayaa guul iyo in ay runtii doorasho xaq iyo xalaal ah runtii ay dalka ka dhacdo ayna ku hoga ayna runtii doortaan qofka ugu mudan dal soomaaliyeed musharaxiinta anagu ma kala jecelin balse waxaan qofka xildhibaanka ah rag iyo dumar mid ku yahay baan uga digayaa runtii oon leeyahay xildhibaan waxaad huwan tahay sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ee dooratay waa inaad runtii abaalkii ummaddu ay runtii ku gashay oo ah inaad matasho inaad kasoo dhalasho dalka soomaaliyeedna aad u doorto hoggaan soomaaliyeed faragelinta dalalka shisheeye khaasatan dalka etoobiya oo runtii faragelin adag la sheegayo inay ku hayaan xildhibaanadeenbana xildhibaanada ummadda soomaaliyeedna in aad ka madax wareegtaan ood ahaataan kuwo xor ah dalkooda iyo dadkooda iyo mas-uulka ay dooranayaan xor u ah kalsoonidaasna runtii muujiya ummadda soomaaliyeed maha ay aan ahaan jirin ummad loo yeeriyo waxa ay rabto soomaaliduna waxay u maamaadaa raqda raggeeda runtii maanta adinka ayaa jooga maqaamka ummadda soomaaliyeedna adinkaa saaka ku masalaya maanta doorashadu uma dhacayso qof iyo cod waa doorasho barlamentarian ah haddee wixii aada noo doortaan taariikhda ayay gelaysaa waktiga noloshuna low amni waa wax ka kooban baan leeyahay xubnaha ummadda soomaaliyeed ee baarlamaanka baan leeyahay waxaanu idinka rajaynaynaa runtii deguul waxaanan filayaa mujo dhooqa midba marba la siibaaye in faragelinta dalkeena lagu hayo iyo maahan etoobiya iyo dalalka deriska ee kuwa carab ah iyo dalal kale ayaa soo galay madax banaanidii ummadda soomaaliyeed in aada runtii aada u noqotaan kuwa ambaqaada waxaan rajeynayaa oon runtii kula talinayaa xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed in ay runtii hoggaan ummaddan u dooraan baaba iyo sinaca iyo dhibaatada ummadda iyo dalka haystaan waad arkaysaan ilaahayna waxaanu idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwo guulaysta dugoodu anigu talada aan siin lahaa waa intaa aad iyo aad baanan u salaamayaa runtii guulna waa ka rajeynaya asalaamu calaykum
waya weli maamulka ayaa ku guda jira anoo yeeli doona dufaan balse aan ku hormaro gabadha dhalinyarada ah ee weliba aada soo firfircoonee wakti walba golaha nineteen fifty maamulkiisana ka mid ah waxqabadka dhabtaa saacadaha weliba loo baahan yahayna diyaarka weyna mujtamaca soomaaliyeed uga shaqaysa golaha nineteen fifty ugbaad ayaa iya lafteeda cod kala siinaya bahadda iyada laftigeeda maxay aragtay maxaa u muuqday maxay rajaynaysaa maxay sugaysaa maxaa sabanayn sugaysaa
hadhagood ma maqle aada iyo aada ha bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan salaamayaa golaha nineteen sixty ee shacabka ummadda soomaaliyeed dhagooda waa mahadsan tahay topigan waa topic aada iyo aada u wanaagsan arrimaha doorashooyinka soomaaliya laga hadlayaa horta aniga baarlamaanka soomaaliyeed maanta baarlamaankii tobnaad ah oo soomaaliya ku matalaya shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay baarlamaano ha noqonina caada qaatayaal ee etoobiya wax u yeerayso waxaynu ognahay wadankeena soddon iyo shan san inuu baaba iyo dhibaato uu ku jiro waxaynu ognahay maante madaxweynaha soomaaliya ama kuwii hore jooga ha ahaadaan ama kan imaan doona haddii iina daba qaban in looga yeerinayo nin etoobiyaana weliba sargaal ah aan sargaal buuxa ahayn inuu madaxweynaha soomaaliya farta ugu yeerayo waxaan dhihi lahayn ummadda soomaaliya waa umma taariikh leh halgamaa ah easta africa iyo africa o dhan caanka ah dibaxyadii africa la dhihi jiray waxaan rabnaa maanta maadaama soomaaliya qof iyo cod uusi jirin saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan xildhibaan aad tihiin waxaa matalaya in aad kasoo baxdaan ummadda soomaaliyeed meesha ay taalo abaarta dilka dhaca boobka kufsiga gabdhihii soomaalida dhoofiyey sidii xoolihii waxaanu rabnaa maanta inaa wax qabad muuqdo aad la timaadiin haddii kale waxaa noqon doontiin kuwii idinka horreeyey ee mashiinka ku shaqaysan jiray ee maalin walba gacanta taagayay waxaanu rabnaa dadkayga dibadda jooga ee dhallinyarada ah ama hooyooyinka ama odayaasha meeshaan waa lagu baaba'ay waxaanad u badantihiin dad kasoo noqday qurbaha waxa idin dhihi lahayn maanta hunguri hadoonanina shacabkii soomaaliyeed oo lix iyo toban milyan ka badan adduunka jacalaysa kala daansan yihiin sida iyo taxriir waa ka dhalan in lagu filan waxaanu rabnaa maanta sideed agost in aad taariikh ummadda soomaaliya usoo hoyisiin maadaama doorashadan ay ka dhacaysa wadankeena gudihiisa waxaanu rabnaa nin intuu shaar idiisoo gashtay oo shaar weyn idiisoo gashtay oo waxtar lahayn oo aan sharaf lahayn oo caado qaato ah oo cid kale wax usoo yeerinayso inaynaan yeerin waxa uu rabo waa inaynu yeelno hooyooyinkeena iyo gabdhaheena iyo dhallinyaradeenna baaba'san ee maanta meel walba ku kala daadsan in aynu wax qabsano oo wadankeenu horumarkiisa aynu ka shaqayno laakiin haddaad doorataan waa idinku celinayaa mar labaad haddii aad doorataan sidii kuwii hore oo kale soomaalida waxay ku maahmaadeen nin walba shilal ay sigta baa lagu qalaa idinkana xabad xabad baa laydiin leenayaa tarab tarab baa laydiin dilayaa xabaalaha buuxinaysaan waxna la qaban mayo waxa ayna dhihi lahaa nin wanaagsan oo ilaahay ka cabsanayo oo soomaali isku keenayo oo gobolaysiga iyo shan iyo labaatanka xirmoo soomaaliya loo sameeyey etoobiya ka dambayso inoo sameeyey inaynu ka baxa oo wadankeena sharafteena aan soo ceshano idinkuna dadka maanta aad matasha waa in aad kasoo baxdaan oo etoobiya oo iyaduba mataqaanaa shan iyo laba intaasoo milyan ah sagaashan milyan ka badan ah waxa hal hal nin baa u taliya inayna inaga nala kala gadin oo qabiilnayna ku kala gadin oo lacagayna ku kala gadin ee wadankeena aynu matelo soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro soddon jir u leeyahay dhalinyaradayna baday ku dhamaatay doon walba waxaa ku tegay sideed boqol oo qof maalin walba intaa lacag qaadataan inayna halkaas fodshaar iyo laaxiran iyo macawiseen aad ka soo baxdaan wixii la idiin doorta haddaa ilaahay taqaanaan ummadda soomaaliyeed ha u keenina mid dambe oo isaga hungurigiisa wadankii gadaya ciidankii mushaar siinay ugandhays kun doolar qaadanaya wiilasheena soomaalida gaasha la hirqayaan mid kasta kaba dacas u qabaan foolxumada inaa haysato waa inaad naga saartaan si aan ugu soo noqono wadankeena ugu dhowno annagiina waa ku baabaanay qurbihii idinkiina dadkii gudihii jooga waad baabi'iseen calooshiina ha u shaqaysana haddaa ilaahay taqaanaan rag iyo dumarba dhalinyarada xildhimaanada iyo odayaasha iyo kuwa meel dhaxaadka waxaan kula dardaarmayaa inaynan raacin nin caada qaataa oo hungurigiisa u shaqaysanay ina qabiilna ku taageerin laakiin codkiina aad siisiin ninkii waxtar ah oo sharaf leh oo soomaaliya wanaag iyo meeshii ay joogto ku soo celinaya baanu rabnaa waa inaad naga bedeshaan waxaan maalin walba etoobiya looga yeerayo sidii maka dawaadka u tegaya uma baahnin waxaynu rabnaa wadankeena soo ceshano sharafna soo ceshano calankeena buluugga lahaa aynu soo ceshano idinkaana matalayee sideedda bisha waa cadaraa la dhigayaa hameenkaas annagu seexan mayno qurba dhal iyo dibad waa soo jeedanaa meeshii aad maanta dhigaysaan baynu berina taagnaan doonaa waa mahadsan tahay dagood walaalle
aad baan kuu salaamayaa bal hadda aan ku soo afmeelo maamulka golaha nineteen sixty barnaamijka wadaniyada soomalinta wadaniyada iyo saalaysiinta mujtamaca soomaaliyeed oo caawa golaha nineteen sixty aada uga qayb qaateen odayaasha golaha nineteen sixty iyo weliba maamulka iswan barnaamij saxaad baa ka dambeyn doona haddii ilaha ilaa qeyb saddexaada aqoon-yahadan soomaaliyeed waktiga dheer geliyey bal hadda iyaguna mujtamaca soomaaliyeed u sheegaan dalkoodu waxa uu maanta meeshuu marayo iyo dalkoodu wuxuu u baahan yahay aqoonyahan soomaaliyeed profesor cabdirashiid cabdiraxmaan geyre profesor saabir ayaa haddii ilahda qaybta saddexaad ee barnaamijka aan kusoo qaadan doonaa haddaase aan u yeero haddii ilaahay yidhaahdo maamulka qayb kamid ah duraan ilaahdan adigu aragtidaada duraano waxbaa isbedelo hayana doorashaa la surayaa halkaada adigu maanta maxaad sugaysaa maxaad filaysaa taad soomaali inay hesho aada u rajaynaysaa mustaqbalka soo socda baarlamaanka kan iyo hawshee wadaan la seexaado dhuraan aad baan kuu salaamay bismillah bismillah ma maqlaysaa si fiican
bismillah alxamdulilah suma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin magacaygu waa cabdullaahi aadan durxan waxaan ahay member ka tirsan golaha kun sagaal boqol iyo lixdankii golaha codka shacabka dhammaantiin waa idinku salaamayaa waxaan rabaa inaan usoo jeediyo hadal yar baarlamaanka labada gole ee soomaaliya walaalayaalow inagu waxaynu nahay hadda aan idinla hadlayno qurba joog magacayaga ayaana nagu matalaysaan inaad masiirka soomaaliyeed iyo hogaanka soomaaliyeed maanta aad doorataan doorashada kadibna waxaa laydinka rajeynaya oo laydinka sugayaa oo waajib ah oo laydin igmaday inaad wadanka hogaamisaan oo shuruuc iyo kala dambeyn aad samaysaan kow marka hore waxaa idinkala talinayaa oo laidin sheegayaa inaad iska ilaalisaan rishwada waxaa la yidhahdaa rishwadu waa laaluush ribada iyo rishwadu labaduba waa xaaraam inta badan ribadaa la sheegaa laakiin rishwaduna waa lamid oo waa xaaraam laaluushka wax cayaara maaha waa xaaraam diinta islaamka meel aada iyo aada adag bay ka istaagtay waa mid mid hafta mida xaaraamta ah hala iska ilaaliyo waxaan kaloo rabaa inaan ilaahdo baarlamaanka labada gole walaalayaalow allihii nooga baqa ummadda soomaaliyeed waajibkaa la idin saarayna sida ay tahay ooga soo baxa waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed oo meel walba ku tireersan hooyo soomaaliyeed oo erey xun lagula hadlayo oo wiil cadaan ah iyo wiil hindiya iyo wiil carab ah maanta erayo xun oo dhagaheeda ayaa iyaad uga xumaadaan ay kuleeyihin aad uhilisaan ayaa idinka rabaa curyaanka iyo wiilka ku waayay asagoo oo wadankiisa difaacayo dagaaladiisa nineteen seventy seven iyo kahor nineteen sixty four ba ka qayb galay maanta ay guurguuranayo oo aanan waxba haysanin inaad uhilisaan ayaa idinka rabaa walaalayaalow naanays iyo magacyo xun ayaa baarlamaanka qaybtiisa hore loo bixiyay haddana ayaga qayb kamida way soo noqdeen kuwii la cusub waxaan idin leeyahay yani naanays saaxiibadiin u baxday aan idin bixin dad keliina oo wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed wanaag horteeda ahaada qof wanaagsana doorta oo allihii iska baqayo idinkana mas-uuliyaddaa laydin saaray allihii nuga baqa oo waajibka kasoo baxa ayaan idin leeyahay intaa ayaa idin kula talin lahaa waa mahadsantii salaamullahi calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka oo labada qaybood ee horeeto ay ka qayb galeen odayaasha golaha nineties golaha codka shacabka soomaaliyeed iyo weliba maamulka golaha nineteen sixty ay kaga hadlayeen kuna tusaaleynayeen baarlamaanka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maanta meesha ay marayso iyo mujtamaca soomaaliyeed waxa ay ka rajeynayaan baarlamaankaas iyo sidoo kalete madaxa soomaaliya la dooran doono maxaa sidaal ka sugaya barnaamijkaasi qaybta koowaad aanu caawa ku qabanay golaha nineteen sixty waanoo dhawoodeeda leh todobaadka dambe ayaad qaybtiisa dambe baran doontaa waktiga doorashada